magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo weliba lakaga waday kulanka toddobaadlaha ee hay-adaha ku shaqeeya oo arrimaha samafalka iyo wasaaradda gargaarka koonfur galbeed soomaaliya kulanka oo guddoomiyey wasiirka wasaaradda gargaarka mudane cabdinaasir cabdiaruush iyo weliba ku helayayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda koonfur galbeeda mudane cabdulaahi xaaji xasan weliba kulanka diiradda laga saaray xoojiye kolkagobodobka arrimaha bini-aadanimada ansixyowka sharciga ilaaliyowka heysta hay-ada gargaarka iyo isda gargaar landeer sii lahay dadka dantiyar ee wajahay xaaladaha bini-aadanimo ee ka nool degmooyin ku tirsan koonfur galbeed shirka kureed wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka koonfur galbeed mudane cabdinaasir cabdiaruusheena ku hadali waliaba diirada laga saaray kulanka waxaa noo qabsoomay kulankii hay-adaha coordination meetingka noo qabsoomay waxaa kasoo qayb galay hay-ado kala duwan oo ka shaqeeya koonfur galbeed ha ahaadaan kuwa internationalka ah ha ahaadaan kuwa u n ka ah kulankaas waxaa noo shir guddoominayay wasiirka arrimaha gudaha ahna kusimaha madaxweynaha waxaa warbixin laga dhageystay degmooyin kala duwan oo koonfur galbeed ah sida nolosha bulshada ay tahay waxaa maalmahan cabashooyin aada u badan naga soo gaarayeen deegaanada in nolosha bulshada ay soo adkaanayso sidaas daraaddeed shirka waxaa xoogga lagu saaray sida looga jawaabi karaa baahiyaha ka imaanaysa degmooyinkaas tirada badan ha ahaato degmada bardaale degmada dinsoor qansax dheere buurakaba wallaweyn degmada xudur iyo degmooyin kaleo kamid koonfur galbeed soomaaliya qodobka kaleo shirka looga hadlana wuxuu ahay sharciga la ansixiyey oo ilaalinta gargaarka bini-aadanimada sidii loo loo fuli lahay ayadana waa laga wada hadlay kulankaas waaa waxaa lagu ballamay in xog sax ah laga soo aruuri degmooyinka ilaa iyo maalinta talaadada ah kadibna warbixin guud la soo saaro oo xaaladaha degmooyinka ah iyo markaas khayladhaan haddii xaaladdu sida aan ku qiyaasayno ay noqoto waxaan u mahad celinayaa dhammaan hay-adaha ka soo qayb galay kulankaas oo talooyin iyo dadaallo badan muujinaya si dadka loogu gurma lahay kulankan wuxuu noogu dhammaaday si guula waa mahadsantiin kulanku hay-adaha ku shaqeeya arrimaha samafalka warbixino guudka kubihiya tilmaamay ina sanadkan cusub iyo qorshay hayanga hoojoogka wada shaqaynta oo la leeyihin wasaaradda gargaarka iyo walku qobodowka arrimaha bini'aadanimada